أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن جئناك جئناك أندلسن والله يرعاك أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي أندلسن يا نصر أجدادي أندلسن عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي يا نصر أجدادي عودي بأمجادي bismillaahi araxmaani araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu qodobada wararka warbaahinta islaamiga landulisaa ka idiin haysa kuwooda ugu doorkaroon waxaa ka mid ah dagaalka iiraan iyo maraykanka ayaa qarka u saaran inuu dib u qarxa kadib markii maraykanka u diiday jawaabtii ka timid dowladda iiraan siyaasiyiinta mucaaradka riddada ayaa mar kale ku dhawaaqay banaabax ka dhanaa kooxda riddada soomaaliya kaasi oo ka dhacaya magaalada muqdisho weerar lala baagsiyay cadowga allah ayaa ka kala dhacay walaayaadka banaadir iyo hoose kooxda riddada soomaaliya ayaa amaro adag dul dhigtay maamulka shaadada dirirka galmudug xilli uu sii xoogaysanayay khilaafka ka dhex taagan qoorqoor iyo garguuta kataab al ikhbaariya ayaa baahisay qaybta saddex iyo tobanaad muuqaalo lagu soo bandhigaya howlaha gudiga gurmadka abaaraha mujaahidiinta ay ka wadaan wilaayaadka islaamiga mid ka mid ah culimmada wilaayaadka islaamiga ayaa dadka muslimiinta ugu baaqay inaysan ku degmin doorasho gaaleedka ay wado kooxda riddada soomaaliya munaasabad qalinjibina ayaa ka dhacday deegaan hoostaga degmada baadheer ee wilaa saamiga ee gedo maamulka islaamiga degmada bu'aal wilaa saamiga ee jubbada dhexe ayaa dowladdiina u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmadaas sidoo kale warkeena subax waxaa ku maqli doontaan qaybta labaiyo tobanaad warbixinno ciwaankeedu yahay taxaanaha soo kabashada deegaanadii lagu soo duulay waa subaxnimo talaadaha taariikhdan ay ku beegan tahay shan iyo labaatanka bisha dulqacda sannadda kun afar boqol afartan iyo toddoba hijiri walaalahayaga muslimiinta kuu soo dhowaada warkii warbaahinta andulis oo fidsan dagaalka iiraan iyo maraykanka ayaa qarka u saaran inuu dib u qarxa kadib markii maraykanka uu diiday jawaabtii ka timid dowladda iiraan faahfaahinta warkaasi waa kan walaalkeen nuur cali warsame awishiiba madaxweynaha maraykanka silibiga trump ayaa saacadihii lasoo dhaafay sheegay in xabad joojintii ay kula jireen iiraan ay qarka u saaran tahay inay burburto kadib markii uu ku gacan sayray jawaabta iiraan ay ka bixisay soo jeedintii maraykanka isagoo ku tilmaamay mid gebi ahaanba aan la aqbali karin waxa uu carabka ku adkeeyey in iiraan ay dib uga baxday wax uu ku sheegay ballanqaadyadii hore ee la xiriiray hubka nuukleerka waxaanu isagoo aad uga caraysanay jawaabta iiraan uu yidhi waxaan hadda ku tilmaami lahaa tan ugu liidata kadib markii aan akhriyey qashinka ay noo soo direen xataa ma aanan dhammaystirin akhrinteeda tehraan ayaa iyaduna dhankeeda difaacday mowqifkeeda waxaana ismaaciil baqaayi oo ah afhayeenka wasaaradda arrimaha dibadda iiraan uu sheegay in dalabka ay u gudbeen maraykanka uu yahay mid sharci ah oo ay xaq u leeyihiin afhayeenka baarlamaanka iiraan moxamed baaqir khalibaaf ayaa sheegay in ciidamada qalabka sida ee iiraan ay si buuxda ugu diyaargaroobeen inay jawaab kulul ka bixiyaan gardaro kasta oo loola yimaado wuxuu ka digay go'aanada qaldan ee cadowga isdaawasiiyey ay u horseedi doonaan natiijooyin musiibo ah isagoo carabka ku adkeeyey inay u diyaarsan yihiin tallaab kasta oo cadowgu soo qaado islamarkaana ay la kulmi doonaan ayuu yidhi jawaab ku habboon oo lama filaan ah khalibaaf wuxuu sheegay in iskudayadii maraakiibta dagaalka ee maraykanka ay ku doonayeen inay ku jebiyaan xiritaanka marinka lagu celiyey rasaas toos ah oo ciidamada iiraan ay kala hortageen taasoo wiiqday buu yidhi sumcaddii maraykanka ee uu ku sheeganayay inuu yahay quwad weyn oo caalami ah guddoomiyaha baarlamaanka iiraan waxaa kale uu xusay inaysan jirin waddo kale oo aan ahayn in la aqbalo xuquuqda dadka reer iiraan ee ku xusan soo jeedinta afar iyo tobanka qodob haddii kale maraykanku wuxuu sii wadi doonaa ayuu yidhi bixinta kharashka guuldarooyinka isdabajooga ah warbaahinta maraykanka ee c n n ayaa ku warantay in donald trump uu aad uga niyad jabay jawaabta ay iiraan ka bixisay soo jeedintii loo gudbiyey waxaana hadda uu ka fikirayaa ayay tiri in dib loo bilaabo howlgallo militari oo waaweyn c n n waxay xustay in trump uu ka samri la'yahay xirnaanshaha marinka hormuus arrinta oo caqabado lama filaan ah ku noqotay islamarkaana haddii ay sii socoto saamayn ballaaran ku yeelan doonta siyaasaddiisa mustaqbalka iyo tan xisbigiisa falanqeeyaasha ayaa aaminsan in trump uu hadda u baahan yahay guul dhanka siyaasadda dibadda ah si uu u xoojiyo sumcaddiisa gudaha maraykanka maadaama ay ku soo wajahan yihiin doorashooyin xilligu hoos u dhac ku yimid kalsoonida shacabka oo ay sababtay dagaalka iiraan warbixintu waxay tilmaantay in maamulka trump dhexdiisa ay u kala jabsan yihiin laba koox oo qaarkood ka tirsan yihiin bentagonka kuna baaqaya weeraro qorshaysan si iiraan loogu qasbo wadahadalka iyo qaar kale oo weli raba in fursad la siiyo diblomaasiyadda mas-uuliyiinta maraykanka ayaa su-aal ka keenay doorka dhexdhexaadnimo ee bakistan waxayna ka shakisan yihiin in islaamabad aysan si adag u gaarsiin iiraan fariimaha trump ama laga yaabo inay maraykanka u soo gudbinayaan sawira ka duwan xaqiiqda mowqifka iiraan dalalka gobolka iyo bakistan ayaa isku dayaya inay iiraan ku qanciyaan in tani ay tahay fursaddii ugu dambeysay ee dhinaca diblomaasiyadda balse waxay u muuqataa sida ay sheegtay c n n in iiraan aysan dhig jalaq u siin soo jeedimahaasi oo dhan trump ayaa lasoo wariyey in saacado ka hor uu kulan la qaatay kooxdiisa amniga qaranka balse sida ay warbaahinta maraykanku sheegayso lama filayo in go'aan weyn oo ka soo baxo kulamadaasi ka hor intuusan u safrin dalka shiinaha isla maanta oo talaada ah qiimaha saliidda cayriin ayaa kurusii ka haysa waxaanay gaartay in ka badan boqol iyo afar dollar fuustadii sababo la xiriira xirnaanshaha marinka hormuus taasoo ay maraan shan meelood meel ka mid ah saliidda adduunka dagaalka wuxuu sidoo kale muujinayaa kala qaybsanaana ka dhex jirta bariga dhexe iyadoo qaar ka mid ah xulafada maraykanka ay qaadanayaan door toos ah imaaraadka carabta oo la kulmay weeraro ka dhan ah iiraan ayaa fuliyey duqeymo militari oo ka dhan ah iiraan sida uu shalay ku warramay wargeyska maraykanka ee wall street journal jasaaka allahu kheyran walaalka abushiiba siyaasiyiinta mucaaradka riddada ayaa mar kale ku dhawaaqay banaabax ka dhan ah madaxa koox riddada soomaaliya oo ka dhacaya magaalada muqdisho tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen marwaan moxamed golaha samata bixinta ay ku midaysan yihiin siyaasiyiinta mucaaradka ee ku sugan muqdisho ayaa war-saxaafadeed ay soo saareen ku cambaariyey is-hortaagga kooxda riddada gurgurta ku sameysay banaanbixii uu mucaaradku ku dhawaaqay in tobanka bishaan mey ka dhici lahaa sagaal iyo toban goobood oo ku yaal magaalada muqdisho war-saxaafadeedka uu akhriyay cabdiraxmaan cinto oo ka mid ah mucaaradka ku sugan muqdisho ayaa ku dhawaaqay in lix iyo tobanka mey ay qaban doonaan banaanbax kale oo ka dhan ah kooxda riddada soomaaliya xilligaas oo uu gurguurta ka dhammaanaya muddoxileedkiisa madasha samata bixinta soomaaliyeed waxay si adag u cambaaraynaysaa tallaabooyinka uu madaxweynaha xilkiisu sii dhammaanayo ku hor istaagay bannaanbixii nabadeed ee shalay xubnaha madashu ay ka abaabuleen magaalada muqdisho waxaana ciidamo lagu hareeyey guryaha iyo xarumaha ay degan yihiin hogaamiyeyaasha mucaaradka si looga hor istaago bannaanbaxa nabadeed ee qorshaysnaa waxaa intaas dheer in ciidamada ammaanku ay si bareer ah rasaas nool ugu fureen dibadbaxayaal si nabad ah dareenkooda ugu cabirayay degmada dayniile rasaastaas waxaa ku geeriyooday hal qof halka laba qof oo kalena ay ku dhaawacmeen qaybo badan oo ka mida magaalada ayaa la xiray taas oo dhibaato ku keentay shacabka caadiga ah madasha samata bixinta soomaaliyeed waxay u caddaynaysaa shacabka soomaaliyeed iyo beesha caalamka in halganka nabadeed uu sii socon doono si looga hortago dhulboobka barakicinta khasabka ah iyo ku takrifalka awoodda dowladda waxaan halkan ka iclaaminaynaa bannaanbax nabadeedka ee soo socda waxa uu dhici doonaa maalinta sabtida ah may madasha samata bixinta ma aqbali doonto iskuday kasta oo dowladda wakhtigeedu sii dhammaanayo ay ku xadidayso ama ay ku hagayso sida loo adeegsanayo xuquuqda dastuuriga ah siyaasiyiinta kale ee shirka jaraa'id ka hadlay ayaa si isku mid ah u sheegay inay ka badbaadeen iskuday dil ah oo xasan gurguurta u qorsheeyey inuu ku soo afjaro hogaanka mucaaradka tobanka meey oo ay ku beegneyd markii ay ku dhawaaqeen inay qabanayaan isku soo bax kanan ah dhulboobka uu caasimada ka wado madaxa kooxda riddada soomaaliya isku soo baxa cusub ee mucaaradku qaban doona ayaa ku aadan sabtida soo socota waxayna sheegeen inay maalintaas u doorteen inuu dhammaaday muddaxileedka xasan sheekh maxamuuda lana mid noqon doona shakhsiyaadka aan xilka hayn dhanka kale warar soo baxaya ayaa sheegay in gaalada caalamka iyo siyaasiyiinta riddada iyo madaxda filla soomaaliya cadaadis ku saarayso inay miiska wadahadalka isku arkaan kana heshiiyaan arrimaha doorashooyinka ee muranka uu ka taagan yahay waxaana saacadihii u dambeeyey soo baxaya warar sheegaya in saciid cabdulaahi deni lagu amray inuu tago muqdisho si uu qayb uga noqdo kulamada ay riixayso beesha gaalada caalamka jasaaka allahu kheyran walaalka marwan weerar lala beegsay cadowga allah ayaa ka kala dhacay walaayaadka banaadir iyo shabeellada hoose ciidamada mujahidiintu waxay howlgal qaraxa la beegsadeen isbaaro maleeshiyaadka murtadiinta ay dhigteen xaafadda igadabagey ee degmada dayniile ee magaalada muqdisho waxaana warkala heli xaqiijinaya inay jirto khasaare murtadiinta lagu gaarsiiyey qaraxaas dhanka wilaayada shabeellada hoose ciidamada mujahidiintu waxay habeenkii xalay dagaal culus ku qaadeen xerada askarta kufaarta afrikaanta ee deegaanka buurcolow oo ah deegaan hoosta hortaga degmada baraawe sidoo kale mujaahidiintu ay xal weerareen xerada murtadiinta ee deegaanka baryire oo ah deegaan hoostaga degmada afgooye kooxda ridada soomaaliya ayaa amara dul dhigtay maamulka shaadaldirirka ee galmudug xilli uu sii xoogeystay khilaafka u dhexeeya qoorqoor iyo garguurta tafaasiisha warkaasi waa kan walaalkeen saadiq muumin ismariwaaga siyaasadeed ee u dhexeeya kooxda ridada ah iyo maamulka shahaadala dirirka ah ee galmudug ayaa marxalad cusub galay kadib markii qoorqoor uu iska diiday amar ka soo baxay xasan gurguurte kooxda ridada soomaaliya ayaa amar ku siiyey maleeshiyaadka booliiska ee ka howlgala deegaanada uu ka arrimiyo maamulka galmudug in ay si buuxda ugu hoggaansamaan taliyaha cusub ee maamulka gurguurta u soo magacaabay qaybta booliiska ee galmudug taliya ku-xigeenka booliiska oo lagu magacaabo cismaan kaniifa ayaa askarta faray in ay la shaqeeyaan taliyaha cusub maxamed daahir cabdulaahi kaasi oo maalmo ka hor xasan gurguurto magacaabay balse qoorqoor uu iska diiday xiisaddan ayaa sii xoogaysanaysa kadib markii taliyihii hore khaliifa cabdulle macalin uu taageero ka helay qoorqoor islamarkaana uu dib u magacaabay xilkaasi taas oo dhalisay muran xooggan oo salka ku haya doorashada galmudugga kooxda ridada soomaaliya ayaa sheegtay in isbeddelka taliyaha uu yahay mid caadi ah balse xaaladda siyaasadeed ee galmudug ayaa laga cabsi qabaa in ay cirka isku sii shareerto gaar ahaan magaalada dhuusamareeb tallaabadan ayaa imaanaysa xilli boqolaal maleeshiyaad ah oo laga qaaday degmooyinka xarar dheere iyo wasil la gaarsiiyey magaalada dhuusamareeb islamarkaana ciidamo diyaarado looga daabulay muqdisho ay gaareen xarunta gobolka galgaduud khilaafkan ayaa u muuqaal eg xaaladdii maamulka koonfur galbeed isku magacaabay oo khilaafkii ugu horreeyey oo ka bilowday magacaabista taliyaal boolis heer markii dambe uu gaaray gacanka hadal jasaaka allahu kheyran walaalka saadiq kataab al ikhbaariye ayaa baahisay qaybta saddex iyo tobanaad muuqaalo lagu soo bandhigaya howlaha guddiga gurmadka abaaraha mujaahidiinta ka wada wilaayaadka islaamiga faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadeysanaya walaalkeen yaasir moxamed waa qaybtii afariyo tobanaad muuqaalo taxana ah oo lagu daahqaadayo gurmadka kala duwan oo loo fidiyey dadka ay abaaruhu saameeyeen ee ku dhaqan wilaayaadka islaamiga ah ee dalka soomaaliya qaybtan cusub waxaa si gaar ah loogu soo bandhigayaa gurmad raashin qaybin ah oo uu fuliyey guddiga gurmadka abaaraha kaasi oo laga hirgeliyey deegaanka ceelansaar iyo deegaanada hoostaga ee dhaca wilaayada islaamiga ah ee bakool bilowga hore ee muuqaalka ayaa waxaa lagu arkayaa raashin kala duwan oo isugu jira cuntooyinka asaasiga ah ee bulshada soomaalidu sida weyn u isticmaasho kuwaas oo si habsami iyo nidaam ah loogu safay goob fagaaro ah si loogu diyaariyo in dadka loo gaarsiiyo si kala dambeyn iyo nidaam leh intaasi kadib waxa uu muuqaalku si qoto dheer u muujinayaa dareenka farxadeed ee dadkii ka faa'iidaystay raashin qaybinta kuwaasi oo muujinaya mahadnaq iyo ducooyinna u jeedinaya guddiga gurmadka abaaraha ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab
ilaaha marshiya oo harakada raashinka dhiibti dadka bakaare leh hantida leh hantida onani dhiman ilaaha marshiya hantina siya masaakinta lanki geedka gadaaye inta kaquudadaasa lahay abaarta yaalla anka hadsan falen ilaahay anku mahad nagaan ilaaha marshiya islaamka anku mahad nagaan haddana dadkii mujaahidiinta ilaaha marshiya gargaarkan hasiya ununu ninka ahsan fadhi yaanka mahadnagaan gargaarkaasa nanasi gargaarkaasa qaadani lamba ilaaha marshiya oo ulaw saliida shalgoy sokore ilaaha marshiyo dhoor gelli ee geeka langwaldabshay walkasaarad waaysana ya geeka dhiibankaasa ka fadhi dhiibankaas daraadis ilaahay inka mahadnagaan
raashiga nanasi ilaahay mahadle waa imdoo ayane muslimiintii raashinka ha gabangaafi yaa imdoo ayane taas baadije gaalada alihi jibi muslimiinta alihi gowey gaalada alihi jibi yahuud alle noo reeba meeli alle ka busbusi muslimka alihi gowey shabaab galantiis kor allaha ka dhig geeka wayna dhiibay raashin saliid sokor galeey yalana sii ilaahay ka mahadsan
muuqaalkani waxaa ka horreeyey qaybo kale oo lagu soo gudbiyey gurmad isugu jira raashin qaybin iyo biyo dhaamin oo la gaarsiiyey degmooyin iyo deegaano ka tirsan wilaayaadka islaamiga ah ee dalka soomaaliya jasaaka allahu kheyran walaalka yaasir mid ka mid ah culammada wilaayaadka islaamiga ayaa dadka muslimiinta ugu baaqayay inaysan ku degmin doorasho gaaleedka ay wada kooxda ardada soomaaliya faahfaahinta warkaasi waxaa ku cibaadeysanaya walaalkeen bashiir muxidiin awoeman dabinka daadsan degmo ilaa deegaan ee lagu doonayo in dalkan loogu faafiyo dimuqraadiyadda ayaa ah mid sii xoogaysanaysa sannadihii lasoo dhaafay culimmada oo ah indhaha bulshada iyo kuwa xambaarsan dhaxalkii ambiyada ayaa iyagana guntiga dhiisha isaga dhigay sidii ay u naqdin lahaayeen kuwa la huban shaarka culimo balse raacay fatwada doolar ee socota waxayna har iyo habeen juhdi dheeraad ay ku bixinayaan sidii ay dadkooda uga digi lahaayeen khatarta riddada iyo in la iska ilaaliyo si walba ay xaaladda u adkaato mid ka mid a culimmadaas waa sheekh mukhtaar maxamed cuhmaan abu muslim oo ka mid ah culimmada mujaahidiinta waxa uu jeediyey mar dhoweed kelimad muhiim ah uu ku soo beegay wakhti xasaasi ah oo ay murtadiintu dadku ku ridayaan dabinnada riddada iyagoo u samaynaya ballanqaadyo been ah si ay u codeeyaan isagoo boqolaal qof kula hadlaya masjidka jaamaca ee degmada buulafulay ee wilaayada islaamigaha ee baay ayuu sheekhu ku bidhaamiyey dimuqraadiyadda iyo halka ay ka joogto shareecada islaamka iyo muhiimadda ay leedahay in qofka muslimka uu isaga ilaaliyo si walba uu isaga ilaalin karo dimuqraadiyadda iyo islaamku laba waadi bay kala joogaan aanfahamna walaalayaal dimuqraadiyadda waxay qabtaa nolosha ummadda noloshoodoo dhan in diin laga fogeeyo diintu ay ku koobnaato masjidka adinka bannaanka xataa looma ogola mikrofonka wadamada gaalada mikrofonka bannaanka looma ogola guduhu ku adimaya qofka salaada tuko wax kale ha faragashan dowladda sawmaaha dowladda cilmaanihay noqonaysaa secularism mabda'a secularismka ayay ku maamulaysaa faslu diini can dowla islaamkuna muxuu qabaa noloshoo dhanba waa diin bidaliil qowlihi tacaala ilahay qowlkiisa u daliila qaala tacaala ilaahay wuxuu yidhi qul ina salaatii wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii lilaahi rabbi alcaalamiin wa nusukii wa maxyaaya wa mamaatii maxay tahay ya maalinkuu qofku muslimka u dhashay ilaa qabriga laga geeyo inta u dhaxaysa noloshaas uu nool yahay alle u abu wuxuu u abuuray buu gudanaya bas wamaa khalaqtuljinna walinsa ila liyacbuduuni bas dimuqraadiyadu walaalayaal waa qorsho gaaladu soo dejisay ummadda muslimiinta loogaga mashquulinayo maslaxadoodii dantooda waxay ku jirto waxay ku gaaraan maxaa maslaxadoodii dantooda ku jirtaa shareecada ilaahay shareecada ilaahayna ma ogola gaalo waxa uu sidoo kale sheekh mukhtaar abu muslim uu ka dhowaajiyey in iskuulaadka laga hirgeliyey waddanka ay badankoodu yihiin kuwa cadowga uu fangareeyo looguna talagalay in lagu soo gudbiyo dhaqano gaalo isagoo ugu dambayntii si bayaansan uga digay muslimiinta inay feejignaan ka muujiyaan arrinkaasi gaaladu waxay sameeyeen markay xoog ku qabsadeen caskariyin muslimiintii ay ku qabsadeen dhulalkooda waxay ka sameeyeen madaaris bay ka sameeyeen masar iyo suuriya iyo soomaaliya iyo waddan kastoo muslimiin ah madaaris iskoolaad ay isku u bixiyeen ayay ka sameeyeen mabaadi'doodana ay ku faafinayaan islaamkuna muxuu qabaa noloshoo dhanba waa diin laa yajtamicaani fii shaksin waaxidin iimaan iyo kufri qof ma ku kulmi karaan ma ku kulmi karaan muslim iyo dimuqraadi oo gaal ah shaksi ma isugu kulmi karaan maya sidaa daraaddeeda khulaasadu waxay tahay ciddii iyadoo saacas ay ugu caddahay oo fahamsan ammaana dimuqraadiyada waa gaal hadduu muslim ahaa ciddii telefishinada iyo idaacadaha iyo internetyada dhiirigeliya waa gaal iyagoo sidaa u fahamsan ciddii doorashada ka qayb gasha iyagoon la khasbin iyagoo sidaa u fahamsan ka qayb gala waa gaalo bayaaninba bayaanin baa ka horraysa ee waxaa horay isagana kelimad bulshada muslimka ah loogu bidhaaminayo dhagaraha cadowga jeediyey sheekh axmed cumar abu cubayda amiirka xarakada shabaabul mujaahidiin oo sheegay in murtadiintu markii ay tala ku caddaatay ee qorshe u arkeen inay qabtaan doorasho ay ku sheegeen qof iyo cod si ay lacagta uga sii helaan gaalada reer galbeedka uguna muujiyaan inay xaqiijiyeen ahdaaf muhiim ah si ay isaga weeciyaan canaanta uga timid gaalada caalamka ee dhaqaalahooda ku baabi'iyey dhismaha dowladda riddada iyo hanjabaadaha ku aadan in laga jaran doono lacagihii lagu taageeri jiray waxay murtadiintu guda galeen xeelad ay dowladaha reer galbeedka ku dareensiinayaan inay gaareen wax un ka mid ah ahdaaftii la higsanayey dalkana laga hirgelinayo doorasho qof iyo cod ah dadka soomaaliyeed waxaan uga digaynaa in aysan ku kadsoomin ololahaas doorasho kusheega ah codka aad dhiibanayso wuxuu dhalayaa axkaam saamaynaysa diintaada naftaada maalkaada waxaad kala dooranaysaa waa islaam iyo gaalnimo waxaad kala doorbidaysaan waa kitaabka iyo baibalka waxaad fursad siinaysaan daalin baabi'in doona maatada iyo dadka nugul doorashadu waxay u taagan tahay hirgelinta nidaam ku qatomo la dirirka shariicaturaxmaan waxaadna kuwaana qaadataan waxay la kulmeen dadyoowii lagaga digay doorashada iyo tabantaabinta dimuqraadiyadda adduunyana kuma calfan waxay diintooda siisteen aakharana waxay mudan doonaan waxay allah hortiisa u shaqaysteen xil uu sii idlaanayo muduxileedka murtad xasan sheekh maxamuud madaxa kooxda riddada soomaaliya ayaa dhanka kale sida la arkaya waxaa sii xoogaysanaya dadka ku daadanaya debinada riddada iyaga oo la siinayo sandareerso yar si sahlanna codkooda ugu bixinaya murtad daalim ah oo dumin mooye aanan dalkan la damacsanayn darajo kale jasaaka allaahu khayran walaalka bashiir munaasabad qalinjibin ayaa ka dhacday deegaan hoostaga degmada baardheere ewla saamiga ee gedo waa kan walaalkeen casaam carfaad oo warbixintaasi inoo faahfaahiyo munaasabadaanna waxayd mid lagu soo gebagabaynayay macadka ibnu kathiir litasxiixi alqur'aan oo ay leedahay beesha hubeer ayaa ka dhacay masjidka dabaqaynka ee deegaanka ilbeete macadkan waxa uu furnaa muddo lix bilood ah waxaana ka soo baxday arday tiradooda ay gaadhayso ilaa iyo afartan arday oo ka dhalatay beesha xafladan lagu soo gebagabaynayay macadka ibnu kathiir litasxiixi alqur'aan ayaa waxaa ka soo qayb galay mas-uuliyiinta wilaayada islaamiga hegedo ugaasyo nabadoonno iyo waxgarad kala duwan ugu horeyn maamulaha macadka ibnu kathiir litasxiixi alqur'aan ayaa ka warbixiyey duruusta lagu qaatay macadka iyo maraaxisha uu soo maray insha allahu tacaala may ku horbiyaane xalqadii ibnu kathiir litasiix tilaawati alqur'aan liqabiilati hubeer meelaan ka furnayti xalqadaas haddii unu xusna taariikhda la furi may la furayhi tumay sidiida jamaadul uulaa kun afar boqol afartan iyo todoba maalin talaada ah bifadlihi ilaahi subxaanahu wa tacaala ka mahadsana may ikhtitaamsha linfidhiya tumaysiid maalinta tumaysiyeeda dulqacda kun afar boqol afartan iyo todoba maalin talaada ah muddada dowrada yaada socotay mayu ahaan libilood iyo shan maalmooda socotay dowrada dowrada macallimiinta ha ku qalanjibidii tiradii waa afartan maalin oo qabiilka ku tirsanwo duruusta iyo muqararka xalqadaas ee ka socday kow qur'aanka kariimka oo maqsuudka hayay waa tasiix shayin furnaay iyo culuumtiisa oo kumid ah tuxfat latfaal iyo altaysiir fii axkaami tajwiid iyo matnu ljazariya iyo tafsiirka qur-aanka kariimka oo lama jus ah iyada oo baal socotay duruus sharciya sidoo kale malaaq ibraahim malaaq maxamed nuur oo ah malaaqa guud ee beesha hubeer ayaa isagana ka hadlay gebagabada xafladda isagoona la dardaarmay ardayda iyo guud ahaan beesha yaradii iyo weelidiintii mayna dardaaramaane haddii culummadii oo shahaadooyin intuu muslimiin asiin ku naqadeen oo leedma xarakada ku socoto hadda geelka ilaahay siin qadari in hortiin fadhiyado imtixaan siin ku qaadi haddana bal ammaantin iyo dardaartin yaada ogaad oo intun oo dhogna hadda marka awaalmarigna leeyiin oo shahaadooyin leeyiin walla horta hadda inta badan xamari ma walaayaad marka may liinku baahanyaa cunug kasta ama lankasta inta fadhiya in maktabarkii ilaahay isa siinjeeyi
intay socotay gebagabada xafladda ayaa waxaa halkaasi bandhig cilmiyeed heersare ah soo bandhigay ardayda macadka iyagoona soo bandhigay waxyaabihii ay barteen وردوا منها خلا إبراهيم فالأول القسيم هذا التكريم وزينب رقاية وفاطمة وأم كلثوم لهن خاتمة الضير الضيب وعد الله وقيل كل اسم لفرد زاهي والكل في حياته ذاق الحمام وبعده فاطمة بنصف عام وبعد خمس وثلاثين حضروا بنيان بيت بيت الله لما أندذروا وحكموه ورضوا بما حكم في وضع ذاك الحجر الأسود ثم وبعد عام أربعين أرسلا في يوم الاثنين يقينا منقولا في رمضان أو ربيع الأول وسورة أخرى أول المنزل والأخذ بالتجويد حتم لازم من لم يجود القرآن آثم لأنه به الإله أنزلا وهكذا منه إلينا وصلا وهو أيضا حلية التلاوة وزينة الأداء والقراءة ugu dambayntii waxaa halkaasi ka hadlay waaliga wilaayada islaamiga hegado sheekh luqbaan abu anas isagoona halkaasi ka jeediyay dardaarana kala duwan qodobka koowaad oon aan u dardaarmayo culammada waxay tahay walaalayaal istiqaamu dardaarankaasna waan u dardaarmaya walaalaha muslimiinta guud ahaan gaar ahaan macallimiintu arrinkaa waxaa laga rabaa istiqaamo inay nagu aadiso waxa aan rabna inaan gaarno insha allahu tacaala haddaysan acmaasha aysan lahayn sidqi haddaysan lahayn ikhlaas haddaysan lahayn allakacabsi waxba meel kuu gaari maayaan munaasabadan lagu soo gabagabanayay macadka ibnu kathiir litasxiixi alqur'aan ayaa qayb ka noqonaysa juhdiga dadaalka ballaaran ay bixinayso beesha hubeer oo ka mid ah beelaha ansaarta ee dega wilaayada islaamiga ee gedo jasaaka allaahu kheyran walaalka cazaam maamulka islaamiga degmada bu'aale wilasaamiga ee jubbada dhexe ayaa dowladdiin ee u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaan hoostaga degmadaas walaalkeen yaasir moxamed ayaa warbixintaasi ay ku cibaadaysanaya maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale ayaa dowlad diini ah u soo gebagabeeyey bulshada ku dhaqan deegaanka tatay ee hoostaga magaalada bu'aale ee wilaayadii islaamiga ah ee jubbada dhexe dowladani oo socotay muddo afar maalmood ah ayaa lagu qaatay duruus kala duwan oo muhiim ah waxaana bulshada xuseen inay ka faa'iideen waxyaabo muhiim u ah noloshooda gebagabada dowladda ayaa codbaahayaha andalus la hadlay qaar ka mid ah kasoo qaybgalayaasha dowladda iyagoona sheegay inay duruustaasi ka faa'iidaysteen waxayna maamulka ka codsadeen in loogu soo celceliyo dowraadka caynkan oo kale ah waxaa noo socotay muddo afar maalmood ah doori dooridaasoo aan ka fahangnay waxyaalo badan waxaa ka mid ah maa acdamu maa amara allaahu bihi acdamu maa amara allaahu bihi attawxiid insha allah waxaan ka rajaynaynaa dacwad oo socoto in ay noo soo celceliyaan dooridan oo kale qalbigayna ayaa ku nuuraya waxaannu rajaynaynaa inay dooridan ay nagu soo noqoto deegaanka aan joogno tatay ayaa noogu socotay dowro afar maalmood ah wax badan ayaan ka faa'iidnay waxaan ka faa'iidnayna waxaa ka mid ah aliimaan huwa alictiqaadu bilqalbi waalnudqu billisaan waalcamalu biljawaarix yaziidu bidaaca wayanqusu bilmacsiya waxaan ugu ducaynaynaa hadduu ilaahay raalla ka noqdo gacantooda inaas ilaahay korka yeela mar walbana dowradan ay nagu soo celceliyaan insha allah waxaan ka faa'iidnay dowradaas waxaa ka mid ah maa huwa aljihaadu fii sabiili illaah الجهاد هو بذل الجهد في قتال الكفار والمرتدين والمنافقين لأعلاء كلمة الله الجهاد نوعان جهاد الطلب وجهاد الدفع dadka noo soo gebagabeeyey dowladan waxaan uu ducaynaynaa inuu ilaahay ajar iyo xasanaad uu ka siiyo adduun iyo aakharna ilaahay uu ku liibaansiiyo magaceyga uu yahay ismaaciil siido calmuus oo ku nool duulada dadtay waxaa noo socotay dowro afar maalmood eh dowradaas maxaan ka faa'iidnay duruus badan oo diini waxaan ka faa'iidnay maxaa ka mid ah limaada khalaqna allah khalaqna allahu linacbuduhu waxdahu walaa nushrik bihi shay-a maa hiya alcibaada jawaab alcibaadatu hiya ismu jaamicu لكل ما يحب الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة ثم مراتب الدين مراتب الدين ثلاثة وهي الإسلام والإيمان والإحسان ما هو الإسلام؟ الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد والانقياد له بالطاعة والبراءة من الشرك وآله sidoo kale gebagabada dowladani waxaa ka hadlay qaar ka mid ah odayaasha deegaanka iyagoona la dardaarmay bulshada deegaanka dadweynaha tuulada tatay waxaanu ku baraarujinaynaa inaad aad ku dadaasheen waxbarashada meel saras marihaa se fiican meel fara dadka waa iska madow waaye seef in lagu shaqeeyo haddii la rabo way mirirto soofaa la mariya haddii soofaha lagu soofeey way afoobaysaa cawiska iyo owda si fiicana u jaraysaa insha allah bulshada tatay ku nool waxaan kula dardaarmayaa waxbarashada inay siyaadiyaan ay kor u qaadaan gaaladan ilaahay jebi dadaalka hadda ay wadaan inay laba laabaan ilaahay garabkooda gale intaasaan ku dardaarminaya alxamdulilaahi rabbilcaalamiin hadda dadaalkooda muuqaal weyn baa ka muuqtaa aad bay u fiican yihiin insha allah walaayadana inay gacan nagu siisaan ka codsanaynaa wax badanay ka faa'iideen dumar iyo rag intuu u dhaxaysa waxyaabo fara badan oo dadka ay qaafil ka ahaayeen hadda macnaha wa iftiimay dowladani uu maamulka islaamiga ah ee degmada bu'aale u qabtay dadka ku dhaqan deegaanka tatay ayaa ku soo aadaysa xilli maalmihii u dambeeyey dowlaad caynkaani oo kale ah uu maamulka usoo gabagabeynayay bulshada ku dhaqan degmada bu'aale iyo deegaanada ku xeeran jazaaka allaahu khayran walaalka yaasir guud ahaan walaalahayaga muslimiinta warkiis waxanimaad kala socoteen warbaahinta islaamiga landalus saaka waanaga intaas soo gudbinta iyo diyaarinta warkaas waxnimo andalus waxaynoo suurtageli waan ugu mahad celinaynaa allah subxaanahu watacaala walaalahayaga muslimiinta oad kumadsantihiin dhegeysiga warkaas waxnimo andalus allah subxaana watacaala idinka ajirsiiya dhegeysiga idaacadda islaamiga landalus wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu wajihaadakum mubaarak